Direct from Washington, the voice of America, VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen jimcaah bisha abril waa kow sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaana waa mawjadaha gaabgaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaly dot com idaacadda caawana waxaa si wada jira idinku daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah cumar xasan
qodobada aad dhegeystayaal maqli doontaanna waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan muhiimadda shirka caalamiga ah ee nukleerka ah ee ka soconaya magaalada washington
waxaa jirta cabsi rasmiya oo ay keenayso waddamo fara badan oo kala gedsan oo kala dhaqan ah oo kala afkaar ah oo kala mabaadi' dhaqaale ah ayaa hubkii gacanta uu u galay oo hadda ay ka mid tahay north korea waynu ognahay in hydrogen bomb ay xataa tijaabisay oo la aaminsan yahay inay stock piliskeed waa madaxyada nucleerka ee dhaca eh ay ilaa iyo shan iyo toban xaba gaadhayaan
dhegaystayaal waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee faaqidaada toddobaadka ummadda reer jubtabta in dawarsiba lagu qoodiya ma aha waxa weeyaan waa nasiib darrada meesha taalla waxa weeyaan horumar baa laga hadlaya horaan kugu sheeg war horumarku waa in waa re- qoysaska waa in laga dareemo
ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idiin haynaa hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada warkii dunida ugu yaraan hal qof oo rayada ayaa ku geeriyooday ilaa iyo saddex kalena way ku dhaawacmeen isla saasayn duhurnimadii maanta suuqa degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ku dhex martay ciidamo dowladda ka wada tirsan gudoomiye ku-xigeenka dhinaca ammaanka ee degmada kaaran saalax maxamed muuse ayaa v o eda u sheegay in israsaasayntu ay timid kadib markii kala shaki uu soo kala dhex galay ciidamo ka tirsan kuwa degmada kaaraan iyo sarkaal ka tirsan ciidamada nabad sugidda ee soomaaliya sirtaaseyntii dhex martay ayaa waxay dhibaato gaarsiisay ee dadka shicibka ku ganacsanayay ee suuqa kaaraan ereyada isku xabadeeyeenna waa ereyada suuqa ee degmada kaaraan afarta qofood ee dhaawacantay qof kamid a waa wuxuu ku nafbaxay intii cisaalka loo sii waday wuxuu ahaa qof dhalinyaro ah oo rag ah oo da-diisa lagu qiyaaso labaatan sano ee saddexda qofood oo kale ee dhaawaca ee isbitaalka yaalana waa saddex nin ee odayaal ah ma jirin dhaawac qof haweena ama wax gaaray oo kale saddexda qofoodna laba qofood dhaawacooda wuu fudud yahay
warbaahinta kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay in kuuriyada waqooyi ay ridegantaa looga shakisan yahay inuu yahay balastic missile kaasoo ah kuwii ugu soo dambeeyey ee ay tijaabisay sannadkan waxaanay ku rida dhinaca xeebta bari ee dalkaas arrintaas ayaa waxay tilmaamaysaa heerka ay marayso xaaladda kacsan ee sii kordhaysa ee u dhexaysa xukuumadda pyongyang seoul iyo xulufada kuuriyada koonfureed ee reer galbeedka wasaaradda gaashaandhigga ee kuuriyada koonfureed ayaa u xaqiijisay warbixintaas wakaaladda wararka ee faransiiska balse waxa ay tilmaamtay wasaaraddu in aan la xaqiijin karin baaxadda iyo bartilmaameedkiisu inta uu yahay gantaalkaas oo maanta duhurkii ku dhacay dhinaca badda jabaan wasaaraddu waxay intaasi raacisay in gantaalkaas laga soo riday magaalada ku taalla dhinaca bari ee magaceeda la yidhaah sondok
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa khamiistii shalay ahayd ka sheegay shirka caalamiga ah ee looga hadlaya ammaanka nukleerka ee ka soconaya washington in kadib weeraradii lagu qaaday meelo ay ka mid tahay brussel aan baahida weyn ee jirta ahayn oo keliya in si deg deg ah loola tacaalo arrinta nukleerka ah laakiin ay tahay in si guud loo baabi'iyo aafada iyo masiibada argaxisanimada shir madaxeedkan oo ah kii afraad ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli uu soo kordhayo walaac ku saabsan suurtagalnimada in mantiniinta daacish laga yaabo inay samaystaan bam shucaca khatarta leh iyo weliba horumarka ay kuuriyada waqooyi ay ka samaynayso hubka nukleerka qaar ka mid a hogaamiyaasha ka qaybgalaya shirmadaxaadkan ayaa waxa ay ka socdaan dalal si xoog leh saameyn ay ugu yeesheen weerarada argixisada xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo ka hadlay xalayto casho heer wasiir ahayd ayaa waxa uu yidhi tallaabo kasta oo aan hore u qaadno waxaan ka sii fogaanaynaa khatarta
shaqola'aanta ka jirta dalkan maraykanka ah ayaa bishan maarj kor u kacday boqolkiiba shan warbixin maanta ka soo baxday waaxda shaqada ayaa sheegaysa in laba boqol iyo shan iyo toban kun oo shaqo ah uu dhaqaaluhu abuuray bishan balse waxa ay tilmaamtay waxoogaa inuu kharashka baxaya kor u kacay dadka howlaha falanqeeya ayaa sheegaya in heerka shaqola'aantu ay kor u kacday kadib markii warku uu ka dhaadhiciyey dadka inuu dhaqaaluhu soo hagaagay taasina ay sababtay in ay dad badan oo maraykan ah oo bilaa shaqo ahaa ay soo codsadeen shaqooyin in ay helaan warku waxa uu intaasi raaciyey in macluumaadku uu tilmaamayo siddeed malyuun oo maraykan ah in aanay shaqo haysan ilaa iyo hadda halka hal dhibic lix malyuun oo oo maraykan ah ay iyaguna helin shaqo joogto ah balse ay helaan shaqo wakhti dhiman oo keliya ah waxaa loo yaqaano part time
booliiska dalkaasi indiya ayaa waxa uu sheegay in maanta ay xireen shan mas-uul oo ka tirsan shirkadda dhismaha ee dhisaysa buundada burburtay khamiistii ee magaalada bariga dalkaasi ee kolkata oo ay ku dhinteen ugu yaraan labaatan iyo saddex qof iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen siddeetan qof inka badan booliiska ayaa sheegay in ay ku fureen mas-uuliyiintaasi dacwad ku wajahan dhimashadaasi oo ka dhan ah shirkadaasi wax dhisaysa iyadoo ay howlaha samatobixintuna xalay ay socdeen ayaa haddana waxaa maamulku ay sheegayaan in hadda howlgalku uu diiradda xoog u saarayo in ay soo kabtaan dadka dhaawac uu soo gaaray wasiirka maaraynta ee masiibooyinka ee gobolka galbeedka bengal javed axmed khan ayaa waxa uu sheegay in la filayo tirada dhimashada inay kor usii kacdo maadaama ay jiraan dad badan oo dhaawacmay kadib markii ay qayb boqol mitir gaaraysa oo ka mid ahayd buundadaasi la dhisayay ay kusoo dulduntay khamiistii waddo ciriiri ah oo hoos marta buundadaasi socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington sida aad warkaba ku maqlayseen shirka caalamiga ah ee nukleerka ayaa waxa uu galay maanta maalintii si labaad iyadoo madaxda caalamkuna ay ka wada hadlayaan khatarta hubka nukleerka ah ee dalkaasi kuuriyada waqooyi iyo sidii hubkan looga ilaalin lahaa gacanta ururada xagjirka ah shirkan waxaa gudoominaya madaxweynaha maraykanka barack obama waxaa kulankii maanta uu ku soo beegmay iyadoo dowladda kuuriyada waqooyi ay gantaal ku riday badda haddaba waa maxay muhiimadda shirkani dunidisa ma laga mamnuuci karayaa hubka nukleerka su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa axmed cali sheekh waxa uu weydiiyey maxamed xaaji maxamuud oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka kuna sugan london walaal axmedow aad baad u mahadsan tahay shirkani waa shir lix sannadood ka hor uu madaxweynaha maraykanka barack obama uu iclaamiye weeye oo dee lixdaas sannadood hawshiisa ay socotay waxa weeyaan sidii nucleerka khatartiisa uu adduunyada ku leeyahay loo yareyn lahaa weeye wayna ognahay oo nucleerka waxa weeyaan waxa keliya hubka keliya ee adduunyada maanta yaalla ee sababi kara dhimasho baaxad weyn oo adduunyada dadkeega ah saabi kara wayna ogeyn horoshima iyo nagasaka markuu nineteen forty five kii kun sagaal boqol shan iyo afartankii ku baxay dhibaatada uu geystay markaa khatartaa in la yareeyo maadaama wadamadii adduunyada nucleerka haystay berigii hore ay koobnaayeen laakiin hadda ay sii badanayaan wadamo badani kusoo biireen waa in la yareeyo khatartaa ayaa muhiimada ugu weyn ee shirku uu daaran yahay walaal marka marka laga soo tago cabsidan ku saabsan wadamada nucleerka haysta iyo kuwa hadda laga cabsi qaba inay helaan ma jiraan arrimo kale oo ku saabsan in wadamada iminka nucleerka haysta naftirkood ay doonayaan inay yareeyaan madaxyada hubka nucleerka haystaan mise waa uun shir gaara ku ah sidii looga hortegi lahaa in dalal kale ay hubka nucleerka helaan axmedow way jiraan wadamo jecel inay yareeyaan waddankan ingiriiska ee aan kaala hadlayba wadamada ku jira in ay haddii la heli karayo khatarta nucleerka la yareeyo laakiin dee cid badan oo ku raacsan ma jiro dowladda weyne maraykanku ma raacsana arrintaa iyadoo le haddana khataraha ha la yareeyo khatarta laakiin uma fahamsana dowladda maraykanku iyo dowladda ruushka iyo jinaha iyo faransiiska iyo wadamada kale uma fahamsana in iyagu yareeyaan uma fahamsana laakiin waxay u fahamsan yihin in adduunyada kale ay khayra mas-uul tahay cidda kale heli karta nuclear oo kuwaa laga yareeyo marka u- mashaakilku ha badnaada laakiin waxaa xataa laga cabsi qabaa in maadaama technologyda adduunyada uu sii ballaadhay uu cid kale gacanta u geli karo oo ay leeyihiin kooxaha argagixisada ah ayaaba technologically ka faa'iidaysan kara oo dabeetana isticmaali kara cabsida ugu weynna waa taa ee hadda aadka shirka ee, muhiimadiisa ugu weyn lagaga hadli doonaa waa runta oo cabsidan ee, ku saabsan in kooxaha hagjiriinta ay gacanta ku dhigaan een, waa mid aad u soo kordhaysa laakiin fursadda ay ku heli karaan een, kooxaha hagjiriinta in hub nuclear ay gacanta ku dhigaan xaggee la eg tahay waxaa jirta cabsi rasmiya oo ay keenayso wadamo fara badan oo kala gedsan oo kala dhaqan ah oo kala afkaar ah oo kala mabaadi dhaqaale ah ayaa hubkii gacanta uu u galay oo hadda ay ka mid tahay north korea waynu ognahay in hydrogen bomb ay xataa tijaabisay oo lagu aaminsan yahay inay stop pilotskeegu waa madaxyada nuclearka ee dhaca eh ay ilaa iyo shan iyo toban xaba gaadhayaan waxaa jirta iyaduna cabsi laga qaba waddanka iiraan oo kale hore bakistan iyo indiya u haystay marka wadamadu eh, eh, ilaa toddobiyo soddon madaxa waxaa haysata dalka israel laylaba haysta waa suuragal in markaa l- cid kale oo iyaguna organisation kale ah ay heli karaan oo ka madax banaan ay heli karaan farsamadii iyo cilmigii lagu sameynayey mar haddii ay uraniumka heli karaan marka radioactive-kan in la iibiyo oo dalalka qaar iibiyaan oo meelaha la geeyo ayaa cabsi weyne ka jirta marka waxay cidi gacanta ku hayso oo cidi maanta controli karayso nuclearku ma aha Eh, waad og tahay ilaa sagaal iyo toban kun oo madax oo nuclear adduunyada dul yaalla Eh, dadkii sameeyeyna adduunyaday joogaan eh, oo cilmigiiba adduunyadii yaalla marka waa laga faa'iidaysan karaa waana la samayn karaa Eh, marka taasaa cabsida weyn ee ballaadhan keenaysa walaal waxaad moodaa in madaxweynaha maraykanka ee barack obama uu si gaara culeys ugu saarayo arrintan maxay tahay een, muhiimadda gaarka ee obama arrintan uu uu ka leeyahay maxay tahay sababtuu sida aadka ugu danaynayo oo ka duwan madaxweynayaashii hore usoo maray dalkan maraykanka Eh, obama waxa uu aadka ugu danaynaya waa su-aal aada u wanaagsan waxa weeyaan masaalaxa maraykanka uu leeyahay eh, in aanu yaraan oo intii hore ee uu leegaa uu leekaado ayaa kow ah taa waxaan ka wadaa waxa weeye waxaynu ognahay meelaha ugu waaweyn ee adduunyada maanta la ilaashado ee ay muhim tahay inuu maraykan awoodiisan weyne ballaadhan inay sii jirto ay lugaha ku haysaa waxa weeyaan sidii uu u ilaashan lahaa masaalaxiisa oo saddex meelood oo adduunyada ka kala imanaya bariga dhexe masaalax weyn buu ka leeyahay waxaa ku jira shidaalka ugu badnaa ee adduunyada yaala boqolkiiba lix iyo lixdan energyga adduunyada wuxuu yaalaa bariga dhexe oo laga soo saaraa waana machine of the economy oo dhaqaalaha adduunyada wadayo weeyi far east oo kale dadkii ugu faraha badnaa ama bariga fog sa china iyo jaban iyo wadamada noocaasa waxaa yaalla tiradii dadka ugu badnayd iyo iyo dadkii oo ilbaxay oo wax badan sameeyey oo dhaqaalahoogu aada u ballaadhan yahay marka biyaha aagga atlantiga iyo bacifiga ee araha ku xeersan dee muhiimad weyn buu maraykan ka leeyahay lix iyo lixdan base buu ku leeyahay waxaa kaloo jira eh, bariga yurub oo afar qaaradood oo adduunyada isku xidha africa asia yurub iyo iyo maraykanka oo dhinaca bacifiga kasoo gasha iyadana masaalax weyn buu ka leeyahay wasaabta nato u joogto halkaa weeye marka nuclearka samaysankiisu wuxuu khatar gelinayaa in uu maraykan sii ahaado eh, eh, yu- eh, eh, waxa la odhan jiray unipola ama ad- awood keliya oo adduunyada eh, in- dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaanba u maamusha waayo dee khatar weyn baa ayaa fo- ayaa soo foodle marka heshiiskan laftiisa ayaa waxaa aada uga jiri doona iyadana eh, sida ay isil iyo ugu jiraan qolada argagixisadu inaanay nuclearka gacanta u gelin sidoo kale china iyo muranka ka taagan biyaha halkaa ku yaala ayaa ku jiri doona waxaa ku jiri doona north korea oo iyaduna cabsi fara badan jaban iyo ku haysa south korea ku haysa ayaa iyadana ku jiri doonta oo ma- ka muuqan doonta heshiiska oo shirar hoose lagu geli doonaa waxaa lagu geli doonaa eeraan iyadana oo dhinaca bariga dhexe u qaabilsan oo iyaduna eh, heshiis la gashay eh, eh, labadii kun iyo afar iyo tobankii maraykanka iyo wadamada kale ee france iyo ba- iyo ay ka mid yihiin u k iyo germany iyo ay ka mid yihiin Waan gartay.
ilaa china wuu ku jiray iyo ruushkuba marka hal- hawsha halkaasi walaal ka socota axmedow maxamed marka ugu dambeyn ma dhici kartaa in nuclearka guud ahaan dunida laga mamnuuco hubka nuclearka ee waxay taasi ku iman kartaa keliya in ay cabsida ibni aadanka ibni aadanku laba wax oo waaweyn buu leeyahay dabciyan marka qaabka siyaasadda loo eegayo waa damaca iyo baqdinta oo isa saaran ibni aadanku wax badso ee wax xel ee ayaabu mar walba ku noolyahay oo damacaasi ibni aadanka kama dhammaanayo waa natureka ilaahay u abuuray weeye oo taa meesha lagama saari karo cabsida dhimashada laga baqaana waa taa mar walba iyaduna meesha taagan oo ibni aadanku waa dhimanayaanoo iyadana cabsi badan baa taa ka jirta marka labadaasaa waxay keenaan qofka ibni aadankii inuu inay kalsoonida ibni aadamka ka dhaxaysaa marba hadduu yahay ibni aadamku noolaha keliya adduunyada ku nool ee ugu badan ee isdili kara cabsidaasi mar walba way taagnaan kartaa resourceka adduunyada oo yar muxuu ahaa wadamadii oo qaybna ay dhulkooga khayraad ku jiro qaybna ay qalalan yihiin oo aanay waxba haysan dadkii oo farsamadoodu aqooni meel taallo meel la aqoon la-aan taallo cabsida noocaasa iyo ibni aadamka oo naturkiisu waa badsan yahay dee waxa meeshaas halkaa hawl weyn baa ka taagan marka waa dabciga ibni aadamku u abuuran yahay way adag tahay in nuclearka laga takhaluso aad iyo aad bay u adag tahay iyo hubka ibni aadamku haystaba in laga takhaluso waa mid aada u adag oo suuragelnimadeedu ay saamixi karaan inay marka hore bini aadanka ka maqnaadaan labada damaca iyo baqdinta oo ah mid abuuriyana oo ibni aadamka ku abuuran oo ilaahay ku abuuray aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed aad adaa mudan walaal aad bad mudan
dhegeystayaal habeen wanaagsan mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ah idaacadda v o a waxaana dhegaysateena waraysigii maxamed xaaji maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee caalamka ah oo ku sugan magaalada london uu siiyey waryaheena axmed cali sheekh
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
jimcaha maanta ah jimcihiisa toddobaadka dambe waxaa dalka jabuuti looga dareerayaa doorashada madaxweynenimo ee dalkaasi oo ay ka qayb galayaan lix musharax oo uu ka mid yahay madaxweynaha talada haya ismaaciil cumar geelle oo waddankaasi soo xukumayey toddoba iyo toban sano musharaxiinta qaarkood ayaa dhaliilo u soo jeedinaya dowladda iyo waxqabadkeeda waxaa sida oo kale ay musharaxiinta madaxweynenimo ka cabanayeen maalmihii lasoo dhaafay in sawirada musharaxiinta aan lagu dhejinin waraaqaha codbixinta haddaba goordhow waxaa inoo soo socda waraysi ay dowladdu kaga jawaabayso qaar ka mid ah eedaha eedaha mucaaradka balse marka hore ramadaan muuse ha inoo soo jeediyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka intiisa kale oo uu ku marti qaaday qaar ka mid ah musharaxiinta
barnaamijka faaqidaada ee jimcahan waxaynu ku soo qaadanaynaa qaar ka mida lixda musharax ee u taagan doorashada madaxweynaha jabuuti iyadoo haatan hal toddobaad oo keliya uu ka hadhsan yahay siddeedda abriil oo ah jimcaha soo socda oo ay codayn doonaan dadweynaha reer jabuuti ololaha doorashada ayaa galay maalintii sideedaad iyadoo ay hadhsan yihiin shan cisho oo lagu sii guda jiri doono ololaha doorashada madaxweynaha doodda waxaynu kaga hadli doonnaa barnaamijyada siyaasadeed ee ay soo bandhigeen musharaxiintu horumar jabuuti sababaha qolyaha mucaaridku ay ugu guulaysan waayeen inay soo diyaariyaan oo ay ku midoobaan musharax keliya oo dhammaan ay daba joogsadaan iyo heerka ay taagan tahay kalsoonida ay ku qabaan natiijada codbixinta doodda waxaa nagala qaybgelaya xasan idriis axmed oo ah musharax madax bannaan oo horey u ahaan jiray danjire ku soo bislaaday arrimaha diblomaasiyadda maxamed daawud shixim oo ah mid ka mida labada musharax ee isbahaysiga mucaaridka u s n oo muddo dheer jagooyin sare ka soo qabtay wasaaradda maaliyadda jabuuti iyo jaamac cabdiraxmaan jaamac oo loo yaqaan jaamac cabdiraxmaan candhoole oo ah isna musharax madax bannaan ahna sharciyaqaan oo ay arag ku ah arrimaha garsoorka iyo cadaaladda dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijkeenna faaqiidaada jimcaha iyadoo marka hore aynu wada dhegaysanayno warbixin ka warramaysa xaaladda doorashada sideedda abriil oo ah jimcaha soo socda dadweynaha reer jabuuti ayaa u dareeri doona codbixinta ay ku soo dooranayaan madaxweynaha hogaamin doona jabuuti shanta sannadood ee soo socda wakhtigan waxaa si xoog leh loogu guda jiraa jabuuti ololaha doorashada iyadoo dhinac kalena dadweynuhu ay ku xoonsan yihiin goobaha laga qaato waraaqaha codbixinta waa kuwan qaar ka mida dadweynaha reer jabuuti oo aan la kulannay waaya ibraahil bal ka waran ololihii doorashada madaxweynaha ayaa lagu jiraa dhowaan toddobaad kadib codbixintii baa dhici doonta horta marka hore kaar furtaagii ma soo qaadato waad codayn doonta haddii waa la idhaa bal ka waran doorashadii ololihii iyo de xamaasadiisa bal ka waran wallaahi si haboon bay caasimadda gudaheeda dowladda ugu dhacaysaa hijidaad wixii dee intaan telefishoonka aragnay laakiin si fiican bay u socotaa si fiican baa socotaa waxaad arkaysaa meelo mucaaridku ay ku qabsanayaan meelo muxaafidkii ku qabsanayaan xaggii dowladda dareenkaagu siduu yahay adiga hadba walaashii dimuqraadiyeed ka muuqato dee shucuur wanaagsan oo dimuqraadiyeed ka muuqata bay dadka reer jibuuti aduu labada dhanba daadii maxaafidka layiraadii mucaaradka layiraad nin walba dee mowqifkiisa u dhiibanaya moogta intaasna dee waa inta dee loogu talagalaba dee ujeedada kombaaniga waa kan maxamed abubakar eh, oo ku magac dheer booda bal ka waran eh, maxamed wallaahi doorashadu aad iyo aad si fiican bay u socotaa maanta magaalada M- qolo walba dee mitigooga meesha doonaan bay loogu sameeyey wax alle problem ma jirto qof loo diiday meel aan hadduu me- dalbado hadday noqoto xorkubad hadday noqoto dariiq bannaan hadday meel noqoto qof walba waa xor dimuqraasiyadu waa taa Il- bal ka waran eh, maxamed eh, kaarkii ma kaarfotaagii ma soo qaadatay waan soo qaatay karta fotaag Ah, waanaad codayn doontaa waan codan doonaa hadduu alla idhaah wallaahi xamaasad wax jirto ma jirto si fiican bay u dhacaysaa wax alla wax problem buuq iyo balaayo iyo sidii waagihii hore magarasa rabshadihii lasamayn jiray ma jirto maanta alxamdulilah dimuqraasiyadda waxay caddaynaysaa inay buuq jirin waxba jirin qof la tuurtuuriyo qof la jijiiday wax garaaciyo waxa waxba ma jiraan si fiican bay u dhacday aad iyo aad daweynuhu arkayaan markhaatiyaalna waa loo yahay aad iyo aad buu u socotaa gudoomiyaha guddida kormeerka doorashada ee loo yaqaan seni cabdi ismaaciil xirsi ayaa nooga warbixiyey qaabka ay u socdaan howlaha dadweynuhu ay ku qaadanayaan waraaqaha codbixinta muddo laga bilaabo eh, ilamaa saddexiyo tobankii bishii labaad ilamaa maanta waxaanu aragnay in eh, jabuuti jamhuuriyadda jabuuti codbixiyayaashu eh, ay u soo jeedaan sidii ay kaarkooda u qaadanayeen waxaanu rajaynaynaa maalinta codbixinta inta ka horeysa ilama boqolkiiba shan iyo toddobaatan ilaa siddeetan dadku inay kaararkooda qaataan marka waxaan eh, lama odhan karo eh, dadku eh, kaararkii may- may doonan Eh, waan ku- waxaan kuu caddaynayaa inay taasi ka duwan tahay een, xaqiiqada taalla sida kaararka loo qaadanayo waxaan iminka u gudagelaynaa qaybaha kala duwan ee barnaamijkeena faaqidaada sidaas yaal awgeed waxay marka hore musharaxiintu ay ku soo bandhigi doonaan si kooban mid waliba qaybta gaarka ah ee horta la xidhiidha barnaamijkiisa siyaasadeed anigoo hadalka ku hormarinaya xasan idris axmed kusoo dhowow waxaad marka hore nooga warantaa barnaamijkaaga siyaasadeed si kooban ead ka qayb qaadan doonto xagga doorashooyinka bismillaahi raxmaan raxiim walaalkaygiin ramadaan waan ku mahad celinayaa Ah, fursaddanna ah, waxaan u soo jeedinayaa walaalahayagii reer jabuuti dibadda iyo dalka gudaha jooganana salaant gaara ayaan doonayaa inaan ah, gaarsiiyo ta labaad haddaan usoo laabmo ah, barnaamijkii ah, inta badan ah, barnaamijyadii waxaa loo sameeyaa magaalada gobollada baa la iloobaa maanta waxaan ka bilaabayaa barnaamijkaygii aan diyaariyey xaggii gobollada barnaamijkaase saddex waduu leeyahay waddada ugu horreysa waxay ahayd la dagaalankii saboolnimada ay eh, taalla ah, gobolladii tii labaad waa la dagaalankii shaqola'aanta Ah, tii saddexaad waa la dagaalankii ah, dadka dhallinyarta iyo shacibkii gobollada jooga oo ku qulqulaya ah, jabuuti Ah, taasi muhiimad gaar ay u leedahay ummaddii oo dhan hadday ku qulqulayso jabuuti gobolladii oo dhan iyaa laguga tegayaa waa in gobol walba loo sameeyaa mashaariic khaasa oo ummadda ku nool oo ay noqon doonta sidii magaaladii jabuuti magaalo ay shaqo ka helaan ay ah, baayac musharka ay ka sameeyaan oo mas- mustaqbalkoodna ay ka dhisaan taasi waa muhiimaddii ugu weyneed oo gobollada aan u sameeyey haddaan u laabmo ah, barnaamijkan u diyaariyey ah, shicibkii jabuuti xaggii horta dhalinyarta dhalinyarta maanta jabuuti boqolkii waa lixdan oo ah, shan iyo labaatan jir ka yar Ah, mustaqbalkood waa in la ilaaliyo mustaqbalkoodna si u hagaago waa in barnaamij khaasa loo sameeyo tii labaad ah, xaggan ah, bar- barnaamijkan ah, jecelahay inaan ah, ah, xagga dumarka ah, dumarka muhiimad weyn bay leeyihiin Ah, dumarkana khaasatan waa in loo sameeyo barnaamij oo horumar oo tallaabo dheer ay ka qaataan Ah, inta badan ah, dumarkii ah, kolkay shaqeeyaan maanta barnaamijka xaaladda iminka joogta wakhtigii ay fariisan ye- ay ka fariisanayso shaqadii oo ah, uur yeelato oo takhtar ay gasho wakhtigii ay nasan lahayd oo ilmaheed ay ah, si fiican u kori lahaa wakhti dheer ayaa la siinayaa oona lacagtii laga jarayey oo la- lagama jarayo lacagtii ay qaadan jirtay unbay ah, ka qaad- ka qaadanaysaa mashaariic fara badana oo ah, barnaamijka ah, ku jira ah, sidaad u ogtihiin ah, nin musharaxa gacmo maran lama yimaado kolkii ummaddiisii hor joogsado waaye maxamed daawud eh, shixim eh, oo isaguna ah in, eh, musharaxa in, eh, isbahaysiga mucaaridka ee u s n oo isaguna halkan noogu soo bandhigaya marka hore horta barnaamijkiisa siyaasadeed program politigiisa merci monsieur ramadan horta waxa programkaygi waxa wuxuu ka ka bilaabmayaa formation de jeune dhalinyartii dee wax- tababartii dhalinyarta talabaad waa dakhtarkii muhiima sa- caafimaad sa- sante waxaan arkaynaa dee dhakhtaradii dhakhtaaro badan baa la dhisayaa laakiin haddaad tagtid maanta eh, dhakhtarka haddaad lacag bixin weydid ma geli karaysid Eh, dawadii waad iibsan- waad iibsanaysaa iminka dha- dhakhtarkii dhowaan la furay ah, wataal- ah, Su- suudaan noo dhistay Wax- dadka waxay leeyihiin dee qaaliba lacag baa la bixinayaa Xed- habeenkii waxaa la bixinayaa baa layidhi ah, da- labaatan kun adigu de maanta dee s- dadkii shicibkii da- ah, jabuuti siday yihiin ah, saboolnimadii iyo dhakhtaradii lacagta ka- laga dhigayo is- is- isma laha donc de horta wax- waxii- wax kasta waxaa ka horeeya caafimaad Eh, caafimaad baa ka horeeya anigu de ah, s- caafimaad sante baan ka bilayba nasiib baan leenahay de anagu reer jabuuti haddaan nahay barske dalyar baan nahay maanta lacagtii magaalada taalla de waa inagu filan tahay aad baa umahadsantay qaybta in ugu dambaysa xagga barnaamijyada siyaasadeed ee saddexdan musharax ay ka qayb qaadanaya barnaamijkeenan faaqiidaada jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa ka mid ah in eh, jaamac cabdiraxmaan eh, jaamac oo isaguna in eh, ku soo bandhigaya in barnaamijkiisa siyaasadeed waxaad ku soo dhowo jaamac horta asalaamu calaykum waad mahadsantiin boyda waxaan horta salaamayaa oon ugu horreyn ummadda reer jabuuti marka labaad waxaan salaamayaa ciidankeena dumeero jooga iyo kuwa laga waa hiil walaal ee soomaaliya caawina ilaahay horta reerahooda u soo nabad celiyo kuwa dumeero joogana dee xil gaara ka saaran yahay sidii loo soo celin lahaa xuduudkeenna la qaatay marka saddexaad waxaan kuu sheegayaa anugu barnaamijkayga waxaan ka bilaabayaa horta saboolnimo adag baa jirta jabuuti waa in reer wal oo reer jabuutiya waa in dheeriga dabka loo saaro si dher waxa weeye waxaa layna odhanaya waddankii jabuuti barnaamijyaa socda war barnaamijka waa in jeebka ummadda iyo dheryaha dadka reer jabuuti ee saboolka laga dareemo macna ma samaynayo barnaamij ah indhiska rid oo ah waxaan micna ku fadhiyin marka waxay dhallinyarid maanta waxay ku sugan tahay waxay gaadheen heer dawarsi bay gaadheen waxa weeyaan ardaydii baa ka soo baxaysa guryihii bay wada jiifaan aanu waxaan ku talinaya ardaygu markuu jaamacadda ka soo baxo in shaqo qaran loo diro wasaaradaha loo qaybiyo loo qoro inta laba muddo laba sannadood horta mushahar u dhigmo buurs wanaagsan oo reerahooda ay kaga kaafto waayo inankii oo intaasoo sannadood lagu soo tabcayay oo xaafadda afarafar u jiifaan horta waa nasiib daro waxa weeyaan meeshan maamul xuma taalla intaasoo saldhig ayaa laysu dul keenay lacagtu halkay martaa weeyaan lacagtana way ku filan tahay waddanka dadka waxaa la doonayaa in saboolnimo lagu xukumo taasina dhibaatadeeday leedahay waxa weeyaan haddii laysaa dadka gaajo ku xukuma maalin unbay qarxaysaa marka daragga meesha ku fadhiyaa waa inay gartaan inay ummadda mas-uuliyad ka saaran tahay oon cidna gaajo lagu xukumi karin dhallinyaradana si khaas loo halkee shaqada laga soo saaraya maaha nin layska yidhaa shaqa la abuuraya waxa weeyaan dad retrateyaa shaqeeya ninka retrateegi inuu shaqo qabta ma aha waa nin soo tabcay waa nin soo shaqeeyey haddaanu bansiongiisu ku fillayn waa in loo biiriyo balaas jagadana uu u banneeyo dhallinyarada soo koraysa haddaba mar kale anigoo ayna hadalka dib u siinaya oo dooda qaybinaya miyaan lays odhan karin jamhuuriyadda jabuuti marka la eego horumar wax ku oola oo la taaban karo ayaa ka hirgalay boorarkii baad arkaysaa waxaad arkaysaa tareenkii oo la samaynayo oo belbelo markaad sidaa baxdo waata tareenkii baabaad arkaysaa ee magaaladiida dhex maraya waxaad arkaysaa barnaamijyadii saboolnimada wax lagaga qabanayay ee dadka lagu gacan qabanayay horumar guud ahaan la taaban karo ayaa dalka ka hirgalay oo lays odhan karo sidii hore waddanku ka wanaagsan yahay intan uu maamulo madaxweyne ismaaciil margele marka maxaad ka odhan lahaydeen dhammaan anigoo ka horreynaya marka hore xasan idriis axmed
ani fikraddaasi ma qabo tareenkan aad sheegaysid boorkan aad sheegaysid aeroboorkan aad sheegaysid xaggii saboolnimadii waa wax yaroo oo dad koobano oo wax la siiyey maahine ummaddii gaajadii baad dishay weliba saboolnimadii waxay ku adag tahay miyigii gobolladii xaggan waa sahaala gobolladii dad baa dhimanaya oo haraad oo cunto la'aan awalna xoolaha dhiman jiray iminkana ibnaadan baa dhintay gobolladii obokh tujura iyo dikhil saboolnimadii aad iyo aad bay taagan tahay kolkaasi horumar horumarka maaha dikad la dhisayo war dikaddan ad dhistay aeroboorkan ad dhistay tareenkan ad dhistay iyaa isticmaalaya shicibkii jibuuti awood may u leeyihiin inay waxaasoo oo dhan ay ka faadaysan iyagoo saboolnimadii meeshii ugu dambeeya ay taagan tahay maxamed daawud shixim waxaa markii dhowaad barnaamijkaaga siyaasadeed aad xoog uga hadashay ood ku soo gebagabaysay gebagabadii xagga caafimaadka marka arrinta caafimaadka oo kale maxaad maanta waxaad arkaysaa dhakhtarro fara badan oo dee la dhisayo kii soodaan adigii aan ka hadlay kii cali sabaax baa jiray horeynu u ogeen kii carta gobollada kalena dee way u soo socotaa marka so lama odhan karo horumarkii waxa dee la sameeyey caafimaadka marka la eego horumarku waa wax la taaban karo horumarka dee aqaalada waa la dhisay dhakhtaradii waa la dhisay laakiin dee dakhtaradii daawooyin muu ku yaala problem waa dawada weeyaan aqalada dadka ma daweynayso ya aqalada la furayo dadka ma daweynayso waxaa daweeya dee dakhaatiirta waa jiraan laakiin dee daawooyin iyo autoriteedda litaama awoodii dowladda way ka tagnay qofna kama cabsoonayso dowladda qof kasta siduu doonaya buu samaynayaa doonte xid meel kasta taabaa taallaa acos de sa waxa weeyaan aqaalada sevre dakhtarada waa la dhisay xitaa kee calisabiix dhawaan baa la furay laakiin daawooyin muu yaallaa jaamac kolkaad egta adigu waxaad tilmaantay dadka reer jabuuti baa tidhi barnaamijkaagii siyaasadeed imika markaan ka hadlaynay waa ina dheriga loo saaro qoys kastoo reer jabuutiya kolka markaad eegto dee qoysaska wixii la tarayay miyaan la isodhan kareen waa la taray haddii raashin u qaybiya tahay haddee tahay lacaga yaroo amaaha waxaan dee mikrocrediga loo yaqaano ee la siisiiyey haween fara badanna dee wax ka soo saareenba oo maanta lays odhan karaba dee waa bacmushtar safra ayay ku dambeeyeen markii dambe haddii intaa la qabtay miyaan lays odhan karin ilaahay unbaa ummadda wada dhargin karaa horta waxa weeyaan waxaanad leedahay waa loo qaybiyey si caadiya looma qaybiyo waxa weeyaan dowladdu iminka markay xitaa raashinka qaybinayso ee dadka masaa horta waxay marmar isticmaashaa raashinkii ay keentay united nationku nations uniga ay keeneen marka waxa weeyaan waxay u qaybiyaan si iyaga ay ugu samaysanayaan barnaamijyo ugu samayn laakiin waxa weeyaan ummaddu maanta jabuuti in loo soo dawarsado xag buu malay way taallaa wixii wax lagu siinayey lacagtii way taallaa ummadda reer jabuuti horta in dawarsiba lagu quudiya ma aha waxa weeyaan waa nasiib darrada meesha taalla waxa weeyaan horumar baa laga hadlayaa horaan kugu sheeg war horumarku waa in waa qoysaska waa in laga dareemo waxa weeyaan tareen baa la sawiraya waa kooraan baa la yidhi maanta kooraan maaha yaa ka shaqeeya aaw dadkii reer jabuuti barnaamijyadu waa inay shaqo abuur sameeyaan waxa weeyaan mar walba waxaan ka hadlay war dhallinyaradii waxaa laga dhigay dad laga cabsiiyey iminka waxaa jira niman ragga dhallinyaraa oo dowladda u shaqeeya oo cid walba ka maskax badan laakiin way baqanayaan waxa weeyaan qofkii markuu yidhaahdo war sidaasaa wanaagsan macaarid baa tala leeyahy waxa weeya in dhallinyarada maskaxiyan la xoreeyo oo loo daayo inay fikirkooda hadlaan oo aan qofka dhuuniga hunguriga laga marin jabuuti waxaa u dhaqana in qofka garan inay kooraankii biyaha ka gooyaan nasiib darrada weyn waa taa weeyaan inagoo kusii soconayna barnaamijkeenan faaqidaada jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a mar kalena ku noqonaya xasan idriis axmed waxaa iminka waa lix musharax axsaabtan xagga dowladda ee u m p waxay soo dhigaan iyagu iyagoo dhowr xusbiya in madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu noqdo musharaxa keliya ee uga qayb qaadanaya doorashooyinka saddex musharax oo madax bannaan baa jira usn laba musharax baa ka soo baxay mucaaridku hal musharax inay iskugu yimaadaan maadaama afkaar midaatay wada difaacayaan maxaa loo waayey soo kala qaybsanaan markaa maaha dhexdooda ka jirta xasan idriis axmed sidaad u sheegtay axsaabtii mucaaridiintana way badnaayeen waad ogtihiin usn waa xisbi ilaahi baa weyne waa xisbi weyn laakiin nasiib daru maanta khilaaf khilaaf aan la filayn ummaddii jabuuti oo niyaddood ayaa jabisay waa nasiib daro maanta waxay sugayeen in xisbigaasi nin musharaxa keliya oo la tartamo doorashadan taa way dhaci weyday kolka la yidhaahdo jabuuti horumar bay gaadhay tareen baa la sameeyey dakhtar baa la sameeyey waxaan jeclaan lahaa ramadan inaan kuu sheego lacagtan xaggay ka timid tareenkii la sameeyey boorkii la sameeyey aeroboorkan raasiyaan oboh laga sameeyey mashaariicdan waaweyna la samaynayaa xaggay ka timid lacagtan mas-uuliyaddii wadankii jabuuti bay ahayd barnaamijkaasi oo lacagta jabuuti ay geliso mashaariicdaasi waxaa dhacday waa lacag amaah waa lacag amaah oo milyaaro laga qaatay oo lagu dhisayo oo tobankii sannadood soo socota xaggii dhaqaalaha dhibaato weyn dhulka ayaa yeelaysaa maanta lacagta laga amaahday baananka shiinaha iyo dowladaha kale waa in la soo celiyo xaggee laga soo celinaya wadankii jabuuti waxbama rodictin waxba kama samaynayo wax soo saarkii boqolkii siddeetan bay dhaafaysaa shantan sannadood ay soo socotaa maalkan jabuuti ay bixiso kolkaas dhaqaalaha horumarka lacagtayadii dhibaato weyn iyay gaarsiinaysaa taa ha muudinina horumar la soo gaaray miyaan lays odhan kareen markaa mudane xasan idriis axmed dowladda jabuuti miyaa leedahay awooddaasi dhaqaale ee ku maalgelinayso ereboorradii raasiyaan biciidley soo maaha shiinahoo kaleo dee aynu saaxiibnahay in loola tago oo lala kaashado oo la idhaahdo maanta adiga dal weyne dee maalgeliyo haddii taa la helayba soo gallad maaha fikrad baa loo baahan yahay maanta deen oo dhulkan jabuutina na bitrona iminkahaan lahayn oo waxba lahayn waa mashaakil weyn ilaahu naxariista wakhtigii xasan guuleed abtidoon oo madax jabuuti ka ahaa waxaa la samaynaya waxaa la yidhahdaa conference de donateur dalalka deeqbixiyaasha oo asxaabtayadii dhulalka carabta ha noqoto shiinaha ha noqoto haddaa la yidhaahdo war dhul yar baan nahay mashruucaasaan doonaynaa itaal uma hayno in deen ummadda jabuuti inaan deen aan gelinno waxaan doonaynaa nagu caawiya maanta inninkaa waxhaye eh oo cilaaqaad fiican baan leenahay lacag oonan deen ay ahayn oo don la yidhaahdo iyaa la weydiistaa maraykankana dayaar buu noo yahay ingiliiskana dayaar buu noo yahay dhulalka carabta dayaar shiinihii waa dayaar maxamed daawud shaxim mucaaridka axsaabta hal musharax musharax keliya oo u soo joogsada doorashooyinka inay ku midoobaan maxaa maxaa ugu wacan sababta maxay tahay sababta haddee kolley arrintan way dhacdee wixii dhacay kuma noqonayn doonta iminka haddee waxaan sidii aan ololashada ololaha geli lahayn baan ka shaqaynaynaa annagu dee mem haddaan nahay laba musharax usan annagu dee iskama hor imanayno laakiin qof kasta de mashruucgiisii brogaraamkiisiibuu shacbiga hordhigi laakiin dee annagu dee iscaayin asxaabanimo dee inaan doorashooyin galo inaan dhinaca ka joogsano dee ah, taliskii ah, regiimkii ya donc sidii uu dalka u badili lahayn dee ar- ah, sid- xa- xaaladii dalka ku jiro annagu iminka miidaankan joognaa Waay.
waan isla shaqaynaynaa waan ku soo laaban doonaa jaamac iyo jawaabtiisa la xidhiidha sababta qolyaha mucaaridku ay ku guulaysan waayeen inay soo doortaan musharax keliya balse marka hore aynu wada dhegaysanno warbixintan ka hadlaysa xilka wasaaradda arrimaha gudaha kaga aadan doorashada iyo macnaha ay leedahay guddida kormeerka doorashada ee loo yaqaano seni dastuurka u yaala jibuuti ee loo dejiya dalka ayaa qeexaya in wasaaradda arrimaha guduhu ay u xilsaaran tahay qabanqaabada doorashooyinka iyadoo guddida kormeerka seni loo yaqaan ay qaabilsan tahay kormeerka iyo ka warbixinta qaabka ay u dhacday doorashadu wasiirka arrimaha gudaha jibuuti xasan cumar maxamed ayaa noo sheegay in wasaaradda guduhu ay diyaarsatay dhammaan wixii hawsha doorashadu ay u baahan tahay isagoo marka hore soo dhoweeyey inay tahay markii u horreysay ee lix musharax ay jibuuti isku soo taagaan doorashada madaxweynaha si fiican bay u socdaan waxaan ku leeyahay horta taariikhii jumhuuriyadda jabuuti lix musharax eleksionga madaxweynaha ma dhicinba waa maanta maamaalin- maa markii ugu horreysayo waa noo sharaf weeyaan taa waxay tusaysaa inay jabuuti demokrasi jirta oo dadku inay si fiican confiance u leeyihiin meelaha oo- oo oo dowladda oo shaqo ku leh eleksionga taa bay tusaysaa horta inay dimuqraasi jirto ay tusaysaa taa aad baan ku faraxnay si fiican baan u dhowaynaynaa oo insha allah si fiican bay u dhici kamaan ololadu annagu haddaan nahay wasaaraddii gudaha disbisyon kasta waan qaadanayo tayaar baan u nahay inay doorashadan si fiican bay u dhaci oo lix musharax weeyaan waxaan waa wax fiican adeeg Ha, waa wax fiicanoo dee haddee shacbiga baa u hadhayd gudoomiyaha guddida kormeerka doorashada ee loo yaqaan seni cabdi ismaaciil xirsi ayaa isna mar kale noo faahfaahiyey howlaha ay u xilsaaran tahay guddidu waa guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka jamhuuriyadda jabuuti hawsheedu waxa weeyaan howl eh, kormeer sida habka ay u dhacayaan eh, doorashooyinku En, ciddii u xilsaaran inay nidaamka dejisaa waxa weeyaan wasaaradda daakhiliga Eh, seenigu wasaaradda daakhiligu sidii sharcigu sheegayey inay hawsheedii u wado iyo in kale ayay u xil saaran tahay eh, guddida madaxa bannaan ee jamhuuriyadda jabuuti Eh, way ka duwan tahay eh, guddiyada madaxa bannaan ee lagu yaqaano inta badan afrika guddida jabuuti sidaad u ogtahayba en, waxa ay howlgashaa markii ay jiraan eh, doorashooyin ama ha noqdaan kuwa madaxweyne ama ha noqdaan kuwa baarlamaanka la dooranayo muddada ay jirtaa jirtaana waa muddo eh, u dhaxaysa sagaashan cisho ilama boqol cisho mm? Eh, waxa muddadaas ay ku salaysan tahay eh, waa muddada la bilaabo en, eh, qabanqaabada doorashooyinka madaxweynuhu maalinta uu cayino eh, in doorashooyinka ay dhici doonaan wakhtiga oo maalintaas uu cayinayana iyo siduu cayinayana waxa ay ku en, qayaxan tahay ay ku qoran tahay ay ku caddahay sharciga doorashooyinka ee jamhuuriyadda jabuuti marka hawsha siinihigu waa taan kuu soo sheegay mar kastoo ay shaqadeeda bilowdana kormeerkeeda iyo siday hawsha u qabsataa eh, iyada ayaa u madax bannaan mm? waxa ay ku shaqaynayso iyo baahideeda eh, siday u isticmaalaysana iyada ah, ayaa u madax bannaan madax bannaanida la sheegayaana taas weeyaan
anigoo iminka ku soo noqonaya jaamac cabdiraxmaan candhoole waa maxay sababta qolyaha mucaaridku ay ku guulaysan waayeen inay soo magacaabaan musharax keliya jaamac yaan wax weyn ka odhan maayo horta de waan ku ixtiraamaynaa waxa weeyaan qof walba wuxuu doonayo waa in lagu ixtiraamo iyo mabdiisa laakiin waxa weeyaan bisha sideedeeda waxaan dowladda ka codsanaynaa inay dhacdo doorasho xor iyo xalaala waxa weeyaan malayna qasab waa in laga badiyo duqa me- ninka meesha eh, madaxweynaha meesha fadhiya waxa weyn laakiin waxaan leenahay rabitaanka ummadda yaan laga hor iman weliba waxaan fariin u dirayaa nimanka seeniyiga la leeyahay ee gaadhee dadka u dhaxaynaya
qaran inkasta oo waa- a- iyo dowladda ay magacday haddana rag ha waa inaad ku kalsoonaato iyo dowladda dhexe minister eh, wasaaradda dakhiliga waxaan leenahay oo aan uga digaynaa oo aan fariin u diraynaa waa rabitaanka ummaddiinna ha ka hor imanina ummaddu waxay rabto hadday u codayso madaxweynaha waa lagu waa lagu salaabayaa laakiin hadday cid kale u codaysana digniin yaan dadka la dhicin yaan sh- shucuurta ummadda yaan la dhaawicin ummaddu maanta waxay u haraadantay isbedel waynu dareensannahay waxaad ula jeedaa kolkaa in- in- ku- ma- eh, kuma qanac kuma kalsooninoo waxaa laga yaabaa in la xado waxaa inkaas ama eed baad soo jeedinaysaa iyadoon weli hawl la gelin maya eed ma soo jeedin waxaan leeyahay waa digniinu waan ka hortegin waxa weyn waa waan waan waan u sii afeef dhiganaynaa waxaan leenahay war waan idu kalsoonay saa doontaan ku diimaada laakiin sh- waanu idi kal- waanu idi ahminay idinkuna ummaddiinna ha ka hor imanina rabitaanka ummaddiinna qiimeeya karaameeya dee intaasuma waana u dhegay anugu haddii ay ka hor yimaadaanna dee ilaahay baanu tala saaranay soo maad garan waxa weye wax badan baa la leeyahay waa la walaaqaya annagu laakiin ilaa wax dhacaan waxba ka odhan mayno waxa weeyaan ho- ninka ma- madaxweynaha maantana waxaan leenahay dee intaa waad soo shaqaysay iska yara dhaso nasashaad u baahan tahay soo maad garan dee qof kale ogolow inuu ummaddan hore u wado oo wixii aad leedahay waan sameeyey wixii xunna waa laga tegi wixii wax ka dhamayna waa la dhammayn wixii kalena waa lagu biirin laakiin qofna qofna yaan odhan lagama maarmi karo ilaahay uma laga maarmi karin marka maanta ummadda reer jabuuti waxay u haraadayn isbedel isbedelkaa ha loo ka- ha lagu karaamayo ha lagu ixtiraamo idinkuna waxaa leeyahay shicibow wixiina ilaashada laakiin miyaan lees odhan karin jaamaca een, madaxweynaha dadkiisaa jecelo waxyaabahan fara badan ee uu qabtay een, ba- een, berigii dhaweyd waad ogeed sida xoogga le lagu soo baxay madaxweyne noo joog een, maxaad odhan leed adugu taasi waa dhaqanka afrikaanka horeynu naqaanaa dee dowlad waro afrikaan waxay tira waa la jeceliyey isaga qudhiisu miyaan odhan dib u soo noqon maayo Ma- waxa weeyaan nin kastoo afrikaano kursi ku fadhiyaa intuu soo abaabulu dadku yidhaahdaa dadka ay jecel laakiin hadday dadku jecel yihiin si xor iyo xalaala ha ugu foteeyaan annagu ma nihin dad xaasidaya laakiin waxaan leenahay madaxweyne karaamada dadka ku matelaya waa inaanay xalaal xaaraan meesha kugu dhigin ee si xalaala kursiga ugu fadhiiso kursigana aad ku gabaadid
miyaan maanta lees odhan kareen eh, doorashooyinku een, aad baa umadsantay jaamac miyaan lees odhan kareen maanta doorashooyinku si wanaagsan lix musharax waa markii u horreysay taariikhda jamhuuriyadda jabuuti waxaynu ogeen kun sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii shan musharax ayaa soo joogsaday dee wakhtigii madaxweyne xasan guuleed absidoon maanta madaxweyne ismaaciil umar geele oo haya talada jamhuuriyadda jabuuti lix musharax uu isagu ka mid yahay ayaa doorashooyinka ka qayb qaadanaya kolka een, xasan idriis axmed anigoo ka horeynaya een, si kooban miyaan lees odhan kareen Een, eh, waa kalsooni aad u muujiseen nidaamka dalka ka jira haddee tahay guddidan eh, doorashooyinka seniiga loo yaqaano iyo wasaaradda arrimaha gudaha qabaqaabilsanaca mashruucdii dalka inaad aaminsantihiin ood kalsooni ku qabtaan ayay muujinaysaa tartanna in la galo een, ood ka wada qayb qaadataan waa markii horeysay taariikhda lixdani dhacdo maxaad odhan leed adiga waa caynkee dareenkaagu ani dareenkaygii doorashadan maan dhexgalen haddaanan aaminseen ah, seeniygii iyo nidaamkii wasaaradda arrimaha gudaha ay qabatay waan aaminsanahay eh, nidaam la'aan waxba nooma dhaqaaqayo Ah, dhibaato kolley way jirtaa doodna way jirtaa annagana waxaan leenahay doorasho xalaala oo si fiican oo qof walbana codkiisi la ixtiraamo oonan ah, dhibaata ummadda loo loo goysanin waxaan leeyahay doorashada waa inay xalaal noqoto waa in codka um, shicbigii jabuuti la ixtiraamo
maxamed daawud sheexe maxaad odhan leed adigu
anuu wallaahi
sideed u aragtaa in eh, adigan dee soo dhigtay dabcan ee musharaxa ka qayb qaadanaya eh, ba- ba- in, eh, kalsooni baad ku qabtaa markaa soo maaha in shuruucdii dalka anagu de nidaamka anagu de us n ahaana waxaan ka qaybanay doorashooyinkii labiyo ku- laba kun iyo to- ah, baarlamaanka annagu waxaan leenahay de wixii dhacay demil trais inay imika dib dhacin intaasi ayaynu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii faaqiidaada jimcaha iyadoo dooda ay igala qayb galeen xasan idris axmed oo ah musharax madax bannaan oo horey u ahaan jiray danjire kusoo bislaaday arrimaha diblomaasiyadda maxamed daawud shixim oo ah mid ka mida labada musharax ee isbaahaysiga mucaaridka u s n oo muddo dheer isna jagooyin sare ka soo qabtay wasaaradda maaliyadda jabuuti iyo jaamac cabdiraxmaan jaamac oo loo yaqaan jaamac cabdiraxmaan candhoole oo ah isna musharax madax bannaan ahna sharci yaqaan waayaara ku ah arrimaha garsoorka iyo cadaaladda dhammaantiin aad ayaannu idinka mahad celinaynaa intaad nagala qayb gasheen barnaamijka tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiinba idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeliyo
aad ayuu mahadsanyahay ramadaan muuse oo nala socodsiinaya barnaamijkii faaqidaada toddobaadka haatan ah isla jabuuti hayadan dure dhegestayaal waxaa naga xusuusinah in waryaheena jabuuti ramadaan muuse uu isku dayey in dhinaca xukuumadda iyo isbahaysiga madaxweynaha ay ka qayb galaan doodaasi balse aysan cid u soo wakiilan marka ugu horreysa ee dhinacaasi aan jawaab ka helnana aanu idiin soo gudbin doono balse sidii aan horeba idinkugu ballanqaadnay ayaa musharaxiinta qodobada kale ay ka cabanayaan waxaa ka mid a in warqadaha codbixinta aan lagu daabicin sawirada musharaxiinta kala duwan eedahaasi waxaa toddobaadkan ka jawaabay wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf oo islamarkaana afhayeenka isbahaysiga ee madaxweyne ismaaciil cumar geelle waa kan mar kale ramadaan muuse
kadib waraysi uu siiyey laanta afka soomaaliga ee v o a jaamaca marre meydel oo ah afhayeenka mid ka mida labada musharax ee isbahaysiga mucaaridka u s n ee u taagan doorashada madaxweynaha ee jabuuti waxaa v o a kusoo qulqulay warbixinada mas-uuliyiinta dowladda jabuuti iyo war-saxaafadeedka sida gaarka loogu soo gudbiyey wasiirka amuuraha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf oo ah afhayeenka musharaxa u m p ee madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa marka hore tilmaamaya dhinac da siday u arkaan cabashooyinkan ka soo yeedhay qaar ka mida musharaxiinta mucaaridka ee doorashada madaxweynaha eedda ama cabashadaas waana soo gaadhay waan dhagaysanay marsuum ama go'aan ama qanuun baa jiroo la yidhaaho dekre ee doorashada nidaamiya marsuumkaas ama dekregaas wuxuu sheegayaa ina warqadda codbixintu inay naqshad ay leedahay mid musharax kastaba naqshad u gaara naqshadaana waxaa u raaca astaanta musharax kastaba astaan buu leeyahay iyo magaciisa inaa warqada codbixinta laga helo kolkaa codsiga ay leeyihiin taswiirtana ha lanoogu dhajiyo taasi waa wax cusub weyaan wax cusubo oo dee sharcigaas la dhigay ku jirin saacadaha ugu dambe ay la yimaadeen intaa doorasho jabuuti laga ka qabsoomay ama laga qabanqaabiyey weligeed laguma darin warqadda codbixinta taswiirta musharaxa waa wax cusub oo dee saacadaha ugu dambe ay la yimaadeen kolkaa haddii musharax loogu daro oo mucaarida waa inaa musharaxii madax bannaanida sheeganay inaa loogu daro musharaxii aqlabiyada inaa loogu daro kolkaa wakhti bay doonaysaa waraaqadiina beri hore waraaqadaha codbixinta beri hore la daabacay kolkaa khalkhal bay gelinaysaa nidaamka oo dhan la sii dhigay muddo laba saddex bilood ka hor ilaan daabicaaddu waa laba cisho kuma noqonaysee musharax kastaba inaa waraaqadihiisa loo daabicaa kolkaa dhibaatadaas baa jirta mudane afhayeen iyagu waxay ku andacoonayaan qolyahan mucaaridku in golihii dastuurku oo isagu sharciyadaasi maamula uu soo ogolaaday laakiin arrintu ay ka dhibiqday amba ay ka xumaatay kolkay joogtay xaggii madbacadda ila daabacayayba maxaad ka odhan leed arrinta anu arrintaasi waxaan leeyahay waxba kama jiraan kolleybaa fursad baad u yeelan doontiin inaad agaasimaha maaragtay maxkamadda dastuuriga inaad la arrintaas ama su-aashaas aad weydiisiin maxkamadda dastuuriga wixii dastuurkiiyo sharcigu uu sheegayo waxa unbay tixgeliyaan ama hirgeliyaan ama tixraacaan ama hirgeliyaan laakiin wax jadiid ah oo cusub ma ansaxi karayaan wax kastaba haddii aad sharciga u raacdid kolleyba dhibaatooyinkaa la sheegayo waad waad waad ka beedhiyo kuma dhacaysid kolka anigu ma filayo inay maxkamaddu sharci jadiida ay soo saartay oo dee eh, madbacaddu ay diiday gudoomiyaha golaha dastuurka ee jabuuti cabdi ibraahim cabsiye oo ii sheegay in aanu sharciyan bixinin wax waraysiya hase yeeshee wuu igu qaabilay xafiiskiisa isagoo aad ugu soo bandhigay v o a sida wanaagsane ay u socdaan howlaha doorashadu gudoomiyaha golaha dastuurka jabuuti wuxuu si cad iigu xaqiijiyey qoraalada kala duwan ee qawaaniinta iyo xeerashu ay ku dheehan yihiin ee ay soo saareen tan iyo markii la bilaabay diyaargarowga doorashada war-saxaafadeedka sida gaarka ah nuqul loo soo gaadhsiiyey v o a ee golaha dastuurka jabuuti waxaa lagu xusay in weligeed jabuuti intikhabaad kastoo dhaca aan marnaba lagu soo dhejin sawirka musharaxa warqadda codbixinta dusheeda arrintaasina aanay qayb ka ahayn xeerasha iyo sharciga doorashooyinka ee u yaala jabuuti gudoomiyaha golaha dastuurka jabuuti wuxuu xusay inay diyaariyeen dhammaan waxyaabihii loo baahnaa xagga doorashada wada shaqayn wanaagsanna ay wadaagaan guddida doorashada iyo wasaaradda arrimaha gudaha jabuuti gudoomiye cabdi ibraahim cabsiye wuxuu tilmaamay in ilaa iyo imika aanay qoliyaha mucaaridku soo gudbin magacda iyo aqoonsiga xubnaha u fadhiisan doona xafiisyada codbixinta maalinta sideedda abril ee ay dhacayso doorashadu rabadaan muuse v o a jabuuti
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington dowladda soomaaliya ayaa waxay sheegtay in howlgal ay ku dishay sarkaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab banduulaha ciidamada xoogga dalka ee soomaaliya jenaraal cali baashi ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta ku hadasha afka dowladda in howlgal dhacay ay ciidamada dowladda soomaaliya toogasho ay ku dileen xasan cali dhoore oo abaanduuluhu uu sheegay in dhinaca sirdoonka u qaabilsanaa amniyaadka al-shabaab abaanduulahana waxaa hadalkiis ka mid ahaa ciidamada khaaska ah oo si fiican u tababaran ayaa xalay waxay ka howlgaleen toorotorow iyo aggiisa ayay ka howlgaleen halkaasna waxay ku laayeen dad oo mar- al-shabaab ah rag al-shabaab ah iyo madaxdooda madaxda waxaa ka mid ahaa nin la yidhaahdo ragga ku dhintay xasan cali dhoore oo meesha ka ahaa amiir oo amniyaadka xisaabsanaa ayaa ka mid ahaa rag kalena way ku jiraan warbixintooda waa soo gudbi doonaa haddii alla idmo yani dagaalkaasi howlgalkaasi wuxuu ahaa mid guul ah ayuu ahaa oo guul weyn laga gaaro ahaa waana sii socon doonaa haddii alla idmo
kaasina wuxuu ahaa abaanduulaha ciidamada xoogga dalka ee soomaaliya jenaraal cali baasha halkaad weli nagala socotaan waa washington haatana kusoo dhowaada qodobadii wararka ugu doorka roona booliiska hindiya ayaa sheegay in maanta ay xidheen shan mas-uul oo ka tirsan shirkadda dhismaha ee dhisaysa buundada burburtay khamiistii ee magaalada bari ee magaceeda laydhaha kolkata oo ay ku dhinteen ugu yaraan saddex iyo labaatan qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen siddeetan qof in ka badan booliiska ayaa sheegay in ay ku fureen mas-uuliyiintaasi dacwad ku wajahan dhismahaas oo ka dhan ah shirkadda wax dhisaysa warbaahinta kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay in kuuriyada waqooyi ay ridagantaa looga shakisan yahay inuu yahay balastic misail kaas oo ah kuwii ugu soo dambeeyey ee ay tijaabisay sanadkan waxaanay ku rida dhinaca xeebta bari ee dalkaasi arrintaasi waxa ay tilmaamaysaa ayay yidhiheen heerka ay marayso xaaladda kacsan ee sii kordhaysa ee u dhexaysa xukuumadda pyongyang seol iyo weliba xulufada koonfurta kuuriyada koonfureed ee reer galbeedka ah shaqala-aanta ka jirta dalkan maraykanka ayaa bishan maarjo kor u kacday boqolkiiba shan warbixin maanta kasoo baxday waaxda shaqada ah ayaa sheegaysa in laba boqol iyo shan iyo toban kun oo shaqo uu dhaqaaluhu abuuray balse waxoogaa ay kharashka baxaya kor u kacday
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington haatana idaacaddeena intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa intaan markale kulmi doonno waa cumar xasan iyo ibraahim xasan daaduray oo idin leh sidaas iyo habeen wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.